da'yar waddanka gudihiisa wax ku baratay ayaa ku doodayay inay jirto shaqala-aan baaxsani balse fikirkaasi ka duwani waxaa qaba dhallinyarada ku shaqaysata xirfadaha kala duwani cabdiqaadir maxamed salaad oo ka mida dhallinyarada ku xoogsata xirfadda dawaarka ayaa sheegay in ay jirto shaqooyin fara badan oo ka bannaan xirfadaha kala duwane waddanka taasina ay sababtay in ajaanib fara badan dalka dibaddiisa laga keensado markaa dhallinyarta odhanaysa shaqala-aan baa jirta shaqalaani ma jirta ee xirfad la-aan baa jirta baynu odhan karnaa waayo haddii ay shaqalaani jirto dalka ajaanibi kama shaqayseen markaa dhallinyarta waxaynu ku dhiirigelaynaa inay bartaan iyaguna xirfadaha si ay meesha uga saaraan ajaanibta imanka dhallinyarteen waxay u badan yihiin intuu dugsi hoose ka soo baxay haddana kii sare u gudbay haddana uu jaamacaddii saa ku galay kadibna aanu intaa uu soo bartay xataa laftarkeeda aanu si la taaban karo u qaban karin ay keliya maqalun ku ahayd wax xirfadan aanu lahayn kadibna sidaa daraaddeed waxa hadhow waxay keenaysaa in wax shaqaa qaban kari waayo uu dabeetana yidhaahdo shaqala-aan baa jirta dhallinyarada qaar oo ka qalinjabiyey jaamacadaha dalka ayaa caqabada kala kulma aqoontii ay barteen iyo ku shaqayntooda sida uu v o u sheegay cabdiraxmaan warsame siciid in ay jiraan dhallinyaro badan oo aqoontii ay soo barteen aan ku shaqo gelin balse ay duruuftu ku qasabtay inay shaqooyin kale oo cusub u tababartaan runtii waxaa jira caqabado weyn oo dadkii dhallinyartiin waxay soo bartaan iyo wixii suuqa yaale shaqo ahayd ayaa kala duwan mitalin oo kale anigu waxaan soo bartay i t intaa aan shaqaynayna hal maalin kuma shaqaynin sidoo kale dhalinyartaan wax soo wada baranay ama aan garanayo cid fiilkay soo barteen ku shaqeeyaa ma jirto maadaama jaanisyadii yar yihiin qof kasta meeshii uu isleeyahay dee halkaasaad wax ka helaysaa ee fursad ka helaysaa unbuu galaa wixii uu qabto iyo wixii loo diro unbuu qabtaa laakiin cidna kuma shaqaysa waxay soo baratay marka caqabadaha ugu weyna haysa waxa weeye jaanisyadii iyo fursadihii baa yar fursadihii maadaama ay yaryihiin qofku wuxuu helo ee shaqo ee la dhaho qabo unbuu qabanaya cidna waxay soo baratay majoritigeedu kuma shaqayso
jaamacadaha dalkaoo kale waxyaabahanay bixinayaan dalkii ma ku haboon yihiin oo ardaydan soo baxaysaa shaqo ma ku heli karayaan mise waxay soo saareen arday ka fara badan marketka wixii looga baahnaa
runtii an waxaan ohan karaa marketka wixii looga baahnaa wax ka badan bay dadka soo saaraan jaamacadahan waayo xirfadihii loo baahnaa ee baahida weyn dalku uu qabo jaamacadaheenu ma bixiyaan badankooduna ma dhigaan marka runtii anigu waxaan soo jeedin lahaa in de jaamacaduhu ay hadday noqoto farsamada gacanta iyo waxyaabo badan oo loo baahan yahay oo marketkana wax ka goyn lahaa shaqaalo badanna looga baahan yahay oo dalku baahan weyn u qabo inay inay kusoo kordhiyaan jaamacadahan ayaan ku dhiirigelin lahaa aqoon-yahaan cabdirashiid belel ayaa v o a weydiisay sida looga bixi karo xirfad yaraanta ka taagan suuqyada waaweyn ee dalka
dooda ah maaragtay xirfadshaqo la-aani ma jirta xirfad la-aan baa jirta waa dood dunida saddexaad oo dhan ka taagan waanan qabaa waa dood valid ah oo saxa sababtuna waxa weeyaan dee ma yimaadeen ajaanibkan asiyaanka u badan xirfadaha lihi wadamadan dunida saddexaad oo dhan ma yimaadeen haddii ay dadkooda ku qalabayseen xirfadii uu suuqa u baahnaa suuqa shaqada looga baahnaa marka waxaa jira ardayda jaamacadaha iyo koolejyada waxa la baraa wax tiiriya halka suuqiina u baahan yahay practical markaa mismatch baa jira isdhaafsanaan waana sababta ganacsatada ku kalifaysa inay shaqaale xirfadlayaalo dibadda kasoo ergistaan ama ka keensadaan xalka ugu mudan ee lagaga bixi karaana waxa weeyaan iyadoo loo noqdo waxbarashadii xirfadaha runtii oo dadkeenu ka khashaafaan ama fakar xun ka haystaan xamse cali jeesto v o a hargeysa